bismillaah horta marka hore annagaa xogga indhuhu noo fiiqmaanoo wax fahmay dadkii hadday wax fahmeen maahene kuwa weligood jooga jira saasay u hadli jireen baarlamaankii kuwii oo sagaalkii sana xukumi jiray waa tii xalaqaadkay ka mid aheeday boqol iyo labaatan nin ay yidhaahdeen annagu dimuqraadiyadda soomaaliya qaadina kitaabna ma rabno miga kuwa kadib boqoliyo labaatan kuwii kaleo labaatan kowda sana taliya boqoliyo toban afar qodob ay samaysteen adugu hogaamiya culathulus iyo waljin iyo kulli waa la tuura wax ka jira ma jiraan wadaadaagu nici doona waa laydinku shubaa waa idinka shubaa mayagaa ka duwanaay markawaxaas ma jiraan marka ninka naagtu waa isku dhaxal marka wari xaafadaha haddaa tagtiin wadaada arrintaa kasoo jira arki doontiina bartooda ku gowrac waa wararkii lamid ahan ka dhegeysa inay kamid ahayd marka kalama roona kuwaanu laakiin annagaan markaa wax fahansanayn hal ninaa wax fahansanay asigana waa la xiri jiray ogtiga intaan xusuusta waay rag kale waa iska jiraan laakiin ninka hadda ugu odaysanaay sheekh maxamed macali alla u naxariistay labaatan jiro baa la geeyey ma jirin cid kale laakiin inta kale dowladeeni dowladeeni ay iska leeyihin weliba waxyaalahu sama jira duqaas waxaa ka mid a sow dadka u khaldo ninkaasu nimankaasi moxamed iyo wix lamidu xira alla u naxariistay markaasuu soo dayha markuu soo deeyo ayuu khudbayha markaasuu wuxuu leeyahay ninkii fartiisa uriyey waxuu ka uriyaa ku jira haddaan anugu culimo xiri laha sheekhyaale uu ogyahay inay xabadka dhibayn waxaan ogeyn jaahil ka yihiin ayay haddaba maarata wuxuu leeyahay sheekh hebel sheekh hebelaan xiri laha haddaan dulmi dadu xiraayo ninkaan xiraayo waxbaan ka ogana dowladdu waa ka indha dheertow leh ma garat saasuu u khudbayhaa markuu khudbada dhammaysto dadka uu qaldane ou lumiyane saa u dhakro kii waa in la colshiya walba loogu talaga waa celiyaha haddana asuu xabsiga geeya marka waxaan ka wadaa hadda xooga indhuhu noo fiiqmeen ilaahay intii waxna barta allaha cafiyo oo intii waxna tusaalaysay haddaba allaha ajir allaha ka siiyee saanay u hadli jireen diin islan hal xaba ku falimaynay dhihi jireen boqol iyo toban afar qodobay samaysteen nimanka lagu leeyahay kow iyo labaatanka sana taliyahay boqol iyo toban afarta suuradoodbaa lagu faduuliyahday ninkaanuna waa kuwii uun ka mid yahay laakiin hadda waxa soo korra magarahe berigaas waxay aheeday dadku waxba kaama ogee waxa doonta iska dhahay eed hal hal xabo kuwaasna waa la xirahay eed hadda laakiin qaab kalaa jira dagaalku waa adkaadoo niman waxaa soo baxay dagaalka iyo hadday afta iyo hadday adimtahaba aan gambanayn oo aada u khataraha soo baxee dhanka kaleoo gaaladana waa in laga keenaa niman ayagune afka iyo adinkaba aan hal xabo gambayn waa in la keenaa macnuhu waxa waaye waa isu dhigmaan mogtaha laakiin nin qoyarsocoda meeshan waxba ka qaadi maa mogtaha waa inuu noqdaa nin tababaran oo bannaanka yaala waa inuu noqdaa kuwanba bala si ay u dhihi jireen nimankii oo sagaalkii nin wees caddayna annagu ye hees caddeeyaana soo ma eedinhe kana kuwiiu matela waana saasay wada qabaan inta anigu aan aqaano adoogaanu marka waxau qabaa nolosha yurub iyo americo a idiin wacan oo idiin wanaagsane nolol diin islaam ay haddaba say u agaasimaysa idin anfici maysee waxaas hadde waa dabaa loo dhamaa saasuu hadla ibliis shaqadiisii waaye ana khayru minhu yo wuri mogtahay ilaahayo wuxuu leeyahay waa qaldan yahay aadam u sujuuda markaad leedahay aadam anaa ka fiican waxay hada aniga in lay sujuudo asna wuxuu leeyahay yurubi america iyo asaatidada abaalisada oo shayaadiinta xisbu shaydaan yaa saxan xisbullaahi waxa iyo talada alle inta xaggeeda u janjeertane hal xaba ka dheefi maysiine kasoo tagoo aniga iraaca waay ha raacina nebi moxamed alayhi salatu slam khulafaa uraashidiin radia allahu canhum ha raacine aniga i soo raaca taasina waxaa waaye laftiisu dad uun isuga makarofan ka dhigaya ayuu ku qanceamahay waa ogyahay waxa hadda socda inaan tabar loo hayn maxaa yeele kuwii asiga asaatiiradiisa ahay oo yurub iyo america ay ka mid yihiin aheercad waxay ka soo tageen afghanistan marka miskiinku ibliisa isaga cayaarayoo dhahaya haddii adiga wax badanoo lagugu beelo intaasa lagu diyaarihayay nimanka waaweyn aad ka mid tahay oo akaabira mujrimiha ah siitay baasha ayaa haddaba laleeyaha waa un risaalado gudaha fariintaasoo dadka gaarsiiya mooyaane waa ogyahay dayaaradihii dadku kasoo dhaadhacayeen sidii geedo waa la socoyaa iyo waxaa jira ruushaasaad aragta loo galay marka americana sidaas waay kuwaas marka waxaan qabaa inayna wax badan tarayn laakiin waxaa la yidhaahdaa jenambob baa la yidhaha jenambob qofku markuu dhimo rabo wuxuu sii daayaa hadalla khatara ilaa naftaa ka bixi rabta mar dadka qofku markuu dhimo rabo waxaa la yidhaha jeenanka waa biyaha iyo raashinkaas asale war waa roonya ilan waa socoyaa marka waxaa la yidhaha jenambob ma garatay insha allahu tacaala warkiisuna xaba tari maa maxaa yeelay waxaa lagu baabi'ihayo mataqaanaa hal xaba mahayso maxaa yeele ururka uu ku xiranya waa shaydaan shaydaan ilaa ina kayda shaydaani kaana daciifa alla dadka ku xiran allah waa alqawiy waay alqawiy alcasiiz waay insha allahu tacaala taasne ninkaas iyo ragga lamidkaaba inaan fahanno waxa keenay fahmiga diinta islaamka aan wax ka fahanay ilaahay subxaanahu watacaala hanoo kordhiyo asiga iyo dadka lamidkaana waxaan leenahay allah soo hanuuniyo wax kala dhihi mayno haddii uu diidane haddii saaxibadiis saaxibadiis wuxuu ku dhaca unuu filahaa alam nuhliki alawaliin oo alam nuhliki alawaliin huma nutbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin waxaa ibliis in la caabudo u rabaa oo qawaaniinta iyo maaragtay lagu dhaqmo taas waxba tari maayo kuwuu soo dejiya laftooda biri ku kufriyaya falamaa ra'uu ba'sana qaaluu aamanaa billah waxdahu wakafarnaa bima kunaa bihi mushrikiin ayagaa dhahaya waxba u tari maayo marka taasna insha allahu tacala intaas ayaan ka leeyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam